bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qodobada wararka radio muqdisho kuwoodii ugu door corona madaxweynaha dalka ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in si wada jira lagu gurmado dadka ay saameeyeen fatahadaha ay ku dhibaataysan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose golaha shacabka waxa uu ka doodi doonaa dhammaystirka sharciga xisbiyada siyaasadda ee dalka wasaaradda waxbarashada dalkana waxa ay ugu baaqday shacabka soomaaliyeed iyo dadka ka shaqeeya brobagandada inaan la niyad jibin ardayda soomaaliyeed ee u fadhiisanaya ee u fadhiya imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare madaxweynihii hore waddanka suudaan ah iyo tiim la socdaana waa la maxkamadayn doonaa maanta
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
mar kale subax wanaagsan madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in si wada jira loogu istaago sidii loogu gurman lahaa dadka ay waxyeeleeyeen fatahaadaha uu sameeyey webiga shabeelle gaar ahaan shacabka ku nool degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose xasan abukar cali xasan baydhaba ayaa warbixintan dhammaystiraya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka walaacsan nolosha qoysaska ku dhibaataysan degmada afgooye iyo guud ahaanba shabeellada hoose ee uu ku fatahaya webiga shabeelle ayaa ku baaqaya in wadajira loogu istaago sidii loo samata bixin lahaa dadkeena dhibaataysan ayuu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweynaha dalkan soomaaliya ayaa tilmaamay murugada ay leedahay boqolaalka qoysa ee hoygoodii iyo hantidoodii ku waayay daadadka webiga shabeelle isaga oo farayo xukuumadda in ay degdeg ugu howlgalaan ka jawaabidda iyo maaraynta masiibadan waxaana idinla qaybsanaynaa murugada iyo dhibka annaga oo xooga saarayna sidii aanu uga qayb qaadan lahayn samata bixinta qoysaska dhugul ee ay soo food saartay dhibaatada dhammaan dadkeena soomaaliyeed gaar ahaana kuwa ku nool magaalooyinka uu maro webiga shabeelle waxaana ugu baaqaya in ay ka taxadaraan fatahaadaha maadaama lagu jiro xilli roobeed ayuu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa bogaadiyey gurmadka iyo iskarab istaaga ay isu muujiyeen dadka deegaanka taasi oo kaalin mugle ka qaadatay samata bixinta nafeed ee qoysaska iyo dadkeena nugul ee deegaanada afgooye xasan abuukar cali xasan baydhabo warbaahinta qaranka muqdisho
mahadsanid xasan golaha shacabka ee baarlamaanka dalkana waxa ay ka doodi doonaan dhammaystarka xisbiyada siyaasadda sharcigii lagu maamuli lahaa waxaa warbixintaa inoo faahfaahinaya maxamed muuse tarsan
xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ayaa la filayaa in maanta oo arbaca ah ay kulankoodii caadiga ah ku yeeshaan xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ajandaha kulanka maanta ee golaha shacabka ayaa waxa uu yahay dhammaystirka iyo u codaynta wax kabeddelka sharciga xisbiyada siyaasadda dalka iyadoo kulamadii lasoo dhaafay xildhibaanadu ay uga doodeen sharciga xisbiga xisbiyada siyaasadda xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa xalay lagu wargeliyey in maanta oo arbaco ah uu jiro kulanka oga doodayo ansixinta sharciga siyaasadda ee xisbiyada islamarkaana loo baahan yahay in xildhibaanadu ay soo xaadiraan xaruntooda villa hargeysa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo ku guda jira kalfadhiga toddobaad oo ah kan ugu dambeeya ee baarlamaanka tobnaad ayaa waxaa horyaalla ajadayaal dhowr ah kuwaasi oo ay ka doodi doonaan si loo meelmariyo
aad ba umahadsan tahay villa hargeysana waa xarunta sida kumeelgaarka golaha shacabka ugu shaqeeyay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka ayaa ka digtay in la niyad jebiyo ardayda maanta oo arbacaa u fadhiisanaya gabagabada imtixaanka ama soo gabagabeynaya imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiga sare oo maalmahan ka soconayay guud ahaan degmooyinka dalka muuse cismaan abtow ayaa warbixintaa faahfaahinaya
wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay qaabka imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ugu socdo dalka iyo dadaalada wasaaraddu ay gelisay habsami u socodka imtixaanka waxayna wasaaraddu digniin u dirtay dadka qaar ee jahawareerku abuuraya qaabka imtixaanka uu ugu socdo dalka iyadoo wasaaraddu ay tilmaantay in mar walba aysan gorgortan ka geli doonin dhibaataynta mustaqbalka ardayda soomaaliyeed wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare dowladda soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud cabdulla jaabiri ayaa faahfaahin ka bixiyey habsami u socodka imtixaanka waxaan rabaa inaan marka hore aan uga warbixiyo imtixaankiisaad la socotaan sideed iyo tobanka ay bisha ayuu bilowday runtii wuxuuna ku bilowday jawi aada u fiican iyo inay arday badan sanadkan ka qayb qaadanayaan waxaan rabnaa inaan marka horeyse u mahad celino dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waalidiinta iyo ardayda sida quruxda badan imtixaanka oo qayb qaatay runtii waxay ahayd sanad aada u fiican kadib markii sanadihii hore carqaladay waxaan kala kulnay laakiin sanadkan runtii waxay ahayd wax aada u fiican wacyigelintii dad shacabka runtii ay ka qayb qaateen iyo guud ahaanba hay-adihii amniga ka qayb qaatay waxa uu ku socdaa wax aada u fiican waxaan rabaa keliya inaan dhowr qodob halkan kaga hadlo qodobkooda waxaan kaga hadlayaa in berri imtixaanka u dambeeya hadduu ilaaha yidhaahdo intii ka horeysana si qurux badan imtixaanka uu kusoo dhamaaday islamarkaana aan rajeynayna beri inuu si guud noogu si qurux badan noogu dhammaado waxaan rabaa halkan inaan fariin ka diro dadka caadaystay baraha bulshada inay u mariyaan waxyaalaha been abuurka ah oo runtii lagu jahawareerinayo ardayda kuwaasoo runtii laleeyahay waxyaalaha qaarkood fiidiyo been abuuro lasoo dhigayo iyo arrimo kale oo siyaasadeed oo aan isleeyahay in lagu carqaladeeyo imtixaanka waxaan uga digaynaa marka dadka noocaas oo kale oo caadaystay inay jahawareeriyaan ubaxa soomaaliyeed iyo mustaqbalkooda inay ka digtoonoodaan runtii waxaa jira waxyaalo badanoo runtii la siyaasadayn karo laakiin mustaqbalka ubadka soomaaliyeed siyaasad ma gasho waxaan rajaynaynaa inay ka waantoobaan hadduu ilaah yidhaahdo sidoo kale waxaan rabaa inaan waalidiinta iyo ardayda ugu baaqo in ay ka waantoobaan waxyaalaha yaryar oo runtii marar qaarkood lagu jahawareerinayo annagoo rajaynayna insha allahu tacaala sidii wanaagsanayd ay imtixaanka uga soo qayb qaateen inay mataqaana berrin u gudan doonaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan intii imtixaan ka qayb qaadatay u horeeyaan howlwadeenadii wasaaradda waxbarashada iyo hay-adihii mataqaana amniga ay u horeeyaan booliiska iyo hay-adaha kale mataqaana amniga iyo dhammaan qof walbo soomaaliyeed oo kaga qayb qaatay si wanaaga waxaan rabaa ugu dambeynna inaan u digo dadka caadaysta inay dhallinyarada jahwareeriyaan annagoo og mar walba inay ay carqalad ku yihiin horumarka dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan ardayda ee ka qalin jebinaysa fasalka labi tobanaad ee dugsiga sare waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celino warbaahinta qaranka iyo warbaahinada kale sida gaarka loo leeyahay mar walba sida ay uga qayb qaataan mataqaana wacyigelinta iyo in ay mar walba wariyaan waxa wanaagsan iyo ardayda waxa u wanaagsan iyo waxbarashada ummadda soomaaliyeed ugu dambeyn fariintayda caawa waxay ahayd mahad celin aan u mahad celinayo sida wanaagsan ee imtixaanka u socday iyo sida quruxda badan uu noogu dhammaan doono hadduu ilaaha yidhaahdo waxaan rabaa inaan u rajeeyo ardada soomaaliyeed guul waxaan rabaa inaan mar walba u sheego in ardayda sooma wasaaradda waxbarashada ay diyaar u tahay in ay garab istaagto kuwa qalin jebiyey iyo runtii jaamacadaha soo socda iyo ardayda natiijada fiican ka keentaba inaan mar walba abaalmarin doona hadduu ilaah yidhaahdo
aada buu mahadsan yahay wariye muuse cusmaan abdow warbixintaasna waxa ay ahayd warbixintii ka hadlaysay in ardayda imtixaanaadka u fadhiya oo maanta soo gabagabeynaya aan la jubin codka u dambeeyana waxa uu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada cabdiraxmaan cabdulle oo warbaahinta qaranka xalay xilli dambe la hadlay islaabtow wuxuu noo dhammaystiraya warbixinta soo socotay ee ku aadan maamulka marka ee gobolka shabeellaha hoose oo faahfaahin ka bixiyay amniga degmadaasi abtow inoo raacay
gudoomiyaha degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa faahfaahin ka bixiyey dadaalada horumarineed ee ka soconaya degmada marka iyo deegaanada hoostaga iyo sida maamulka degmada marka oo kaashanaya shacabka ku dhaqan degmada marka iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay isaga kaashanayaan horumarinta dhinacyada amniga iyo arrimaha bulshada gudoomiyaha degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi cali axmed waafow ayaa ka hadlay horumarada dhinacyada amniga iyo arrimaha bulshada ee ka soconaya degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose lama gaari laheenin in amniga degmada marka la sugo oo maanta maxaa la yidhaahda ay dadku si diiran ay ugu shaqaystaan deegaanadooda ma aysan suurtagelin laheenin haddii shacabka degmada marka ku nool nawaaxigeedaba ay nabad shaqayn lahaynin waxaa ilaahay bacdigiisa ugu mahad celihaynaa ciidamada xooga dalka iyo shacabka oo iska kaashaday gacmaha iska qabsaday argagixisada ku dhuumaalanaysa- ku dhuumaalaysa hayso degmada dhexdeeda ee damacsan inay dad dhibaataysa ama maaragtay bamba inay tuuraan doonayaan shacabka gacanta kusoo dhigaayo ayaan ugu mahadnaqaynaa mar waliba daba taagan ee waxaan isleeyahay shacabka wuxuu u shaqeeyey sidii maxaa la yidhaahdaa ee ee ciidamadii qaranka oo kale ilaa ee habeenadii waxay la jiiftaan inta badan difaacyada maalintiina ciidamaday la howlgalaan shacabka badankiisu waxaan ugu baaqayaa markaa anuu ugu faa'iidaysanayo fursadan dhammaan dadweynaha degmada marka iyo nabaaxigeeda degan nabaddiidka iyo argagixisada dalka ka jirta waxba nooma tareyso kaasmideen in la kaasto gadaal la marsado ama in la qariyo ee ay dalka ku noolaadaan maaragtay maxaa la yidhaahdaa in loo ogolaanin baan ka codsanayaa meelahay ku dhuumaalaysanayaan geedahay hoostooda ku tacaalsan yihiin oo jijiifaan ciidamada xooga dalka inay dul geeyaan aan ka codsanayaa shacabka nimankaas waa niman cadow ah argagixisa ah naftooda aan ka naxaynin nafta muslimka kale ama walaalkooda kalena aan ka naxaynin weeyaan waa dad maxaa la yidhaahdaa ee inay dadka cunaan u dhiman kali dad inay cunaan waaday soo wadaan nin dad qa- qof dad qalay inuu dadka cunaayin waa kusoo xigtaa xaqiiq waaye marka waxaas wax la dugsada ma ahin shacabka waxaa idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad aan idinkugu baaqayaa yaan la ogolaanin nimankaas in la qariyo ninkii qariyo shabaab degixisada soomaaliya ninkii qariyo ayaga ayuu la mid yahay maamulka degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa muddooyinkanba waday dadaallo ay ku horumarinayaan dhinacyada amniga iyo arrimaha bulshada ee degmada iyagoo howlo kala duwan ee dhinacyada horumarka ah ka wada degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose
mahadsaned muuse cismaan abtow maanta waxaa lasoo gabagabanayaa imtixaanka shahaadiga ah ee midaysan ee qaranka kaas oo degmooyin badan oo gobollada dalka ah ardayda dugsiyada sare ay maanta u fadhiyaan gaar ahaan fasalka afraad ama fasalka labiiyo tobnaad ee dugsiga sare magaalooyinka maanta ardayda imtixaanka u fadhiya lasoo gabagabayn doono waxaa ka mid a magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana warbixintan ka soo diray wariyayaga cabdishakuur cusmaan cali
waxaa la filayaa in maanta lasoo gabagabeeyo eh, imtixaanka eh, fasalka labayo tobanaad oo ka furmay magaalada beledweyne ee sabtidii oo gudoomiyaha gobolka hiiraan oo afuray islamarkaana ardada maalmihii aan soo dhaafnay imtixaanka ay gelayeen waxaana la filayaa in eh, saacadaha fudda lagu soo hayay mas-uuliyiintan eh, uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka ay gaaraan eh, goobaha imtixaanka oo ku socdo islamarkaana lasoo gabagabeeyo ardada soomaaliyeed ee ku nool gobolka hiiraan ee fasalka labayo tobanaad ee imtixaanka maanta fadhiistana waxay eh, rajadanasi ka muujiyeen in ay eh, guulo ka soo hoyaan imtixaankaasi ay u fadhiisteen oo wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya ay eh, ka waday dalka dhan waxaana eh, si weyn markaasi ay ugu riyaaqeen in ay maanta loo soo gebeeyeen imtixaankaasi waxaana la filayaa in eh, goobaha imtixaanimada uu ka socdo oo amnigeeda aada loo adkeeyey madaxda guddiska soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka hiiraan ee muddooyinka lasoo dhaafay ay gaafureeg iyo weliba kormeer ay ku sameynayeen in eh, maanta howshaas lasoo gabagabeeyo oo wasaaradda waxbarashada eh, ee xukuumadda soomaaliya imtixaankan ay qaadaysa fasalka la- labayo tobanaad ee ardada ku nool gobolka hiiraan ee dugsiyada sare in maanta eh, loo soo gabagabeeyo oo gab- oo gebi ahaanba eh, eh, wasaaradda waxbarashada ay soo gabagabayso sidoo kale eh, degmooyinka kale gobolka oo jallaqsi iyo guluburta ay kamid tahay imtixaankan ee sidoo kale la qaadayo ayaa iyaguna la filaya in lasoo gabagabeeyo
mahadsanid cabdishakuur halka warkaasi aa kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweynihii hore ee waddanka suudaan cumar xasan al bashiir iyo la jirkiisa qaar ka mid ahaa maamulkiisii ayaa laga arkayay shabaqa intii socotay dacwadda ka dhanka ahaa al-bashiir ayaa garwadeen ka ahaa xukunno lagu eedeeyey musuq maasuq iyo xasuuq dadweyne intii uu xukunka dalkaasi hayay kiiskan waxaa xudun u ahaa shan iyo labaatan milyan oo laga helay gurigiisa muddadii markii xilka laga tuuray muddo yar kadib cumar xasan albashiir ayaase sheegay lacagtaas inay ahayd hadiyad uu ka helay dhaxli sugaha boqortooyada sacuudi arabiya amiir maxamed bin salmaan maxkamadduna waxa ay sheegtay cumar xasan albashiir in lagu xukumay laba sano oo dhaqan celina dhanka kale waxaa iminka loo haystaa abaabul cinqilaab inuu xukunka ka tuuray sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii dowladdii rayidka ahayd ee shacabka ay soo doorteen laakiin kuwa difaacaya albashiir waxa ay sheegeen in maxkamadda la siyaasideeyey oo dowladda isku dhafka ee milatariga iyo shacabka cadaadis lagu saaraya inay qabtaan doorasho qof iyo cod ah oo shacabka dalkaasi awoodda gacantooda dib loogu celinayo laba kun labaatan iyo labo madaxweynaha reer suudaan cumar xasan albashiir ayaa cinqalaab waddankaasi kula wareegay wuxuuna ka mid ahaa talisidii ugu wakhtiga dheeraa qaaradda afrika soo maray laakiin bishii abriil sanadkii tegay laba kun iyo sagaal iyo toban ayaa dibadbaxyo gelgelay dalkaasi xukunka looga tuuray wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka aadka loogu doondoon badan yahay marka laga hadlayo dhinaca dembiyada caalamiga waxaana raadinaysaa maxkamadda dembiyada adduunka ee the haag waxaana ay dhowr mar soo saartay in la xidho laba kun iyo saddex laba kun iyo sideed laakiin ma aysan suuragelin waxaana loo haystaa xasuuq iyo rabshado ka dhacay gobolka daarfuur warkii oad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya intaas ayaan kusoo gabagabeynaya cidda warka iyagu sheego waxay mar kale dib uga dhegaysan karaan radio muqdisho dotnet ama radio muqdisho dot so